kulanti wanaagsan dhagaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadkii tegay yaradi haysanay qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro aqoon-yahano ah oo soo bandhigay hanaan lagu midayn karo dhallinyarada waxbarata ee ku nool magaalada jowhar madaxweyne cali guudlaabe oo ku biiray urur siyaasadeedka cadaaladda iyo wadajirka oo muqdisho looga dhawaaqay abuurka beeraha oo la gaarsiiyey beerleyda tuulooyin hoos dega degmada bulaburde xarunta diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka oo laga hirgeliyey degmada yaaqshid ee gobolka banaadir hoos u dhac ku yimid qiimaha qudaarta suuqyada magaalada muqdisho gargaar bini-aadanimo oo la gaarsiiyey qoysas danyar oo ku nool magaalada muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan ee kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkii tegay mar kale kulan wacan dhagaystayaal madaxweyne cali guudlaabe ayaa ku biiray urur siyaasadeedka cadaaladda iyo wadajirka taa oo loogu dhawaaqay magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka mudane xamsa cabdi bare qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka qayb galay daafurka urur siyaasadeedka cadaaladda iyo wadajirka kaa oo hoggaan uu yahay madaxweynaha soomaaliya ururkan oo muqdisho loogu dhawaaqay ayaa waxa uu ka kooban yahay qaar ka mid ah dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo ss khaatuma cali guudlaabe xuseen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in urur siyaasadeedkani uu ku biiro islamarkaana muddo uu kusoo jiray siyaasadda uusan weligiisa ka mid noqonin urur ka mid ah ururada dalka bacda salaam aad ayaan ugu faraxsanahay caawa inaan goobjoog u noqdo shirweyne urur siyaasadeed aada u weyn ee cadaaladda iyo wadajirka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo runtii waa guul weyn oo la gaadhay ummadda soomaaliyeed ay gaartay in caawa loo fadhiyo ummadda soomaaliyeed dhinac waliba isaga timiday ay urur ku midowday lagu wada qancay runtii waxaan leeyahay waa guul weyn oo la gaadhay waana wax lagu faano waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan hambalyo hambalyo runtii soddon iyo dhowr sano kadib in caawa iyo laysu yimaado intaan iyo in kaleoo ka badanoo dalka afartii sagaar jirto lagu qanciyo urur siyaasadeed oo aada u ballaaran runtii waa wax lagu faano waxaan leeyahay hambalyo hambalyo
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac ayaa sheegay in ururkan uu ka duwan yahay ururada kale ee dalka maadaama ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka
aan kaftan ku bilaabee horta xisbigan barakadiisa iyo cadaaladdiisa iyo wadajirkiisa waxaa idiin caddaynaya in dadkii gobollada kale sasamaystay xilliyada kala duwan iyo maamullada ee mararka qaar ismaan dhaafay ay maanta halkan wada hadhsanayaan oo ay calanka soomaaliyeed iyo xisbinimo wada hadhsanayaan waxay tilmaan cad u tahay xisbigu inuu noqon karo aalad ummadda loogu sameeyo yoolal ka waaweyn kuwa laga yaabo in heerar hoose lagu maaraynayo waxaan rabaa maanta inaan qiro inay sharaf weyn ii tahay oo cizi iyo karaamo ii tahay in xisbi ay isugu yimaadeen dadka soomaaliyeed oo ka soo kala jeeda geyiga soomaaliyeed oo dhan ilaa iyo kuudhaa iyo kismaayo cidhifyadeeda ilaa iyo saylac dad ka soo jeeda oo soomaaliyeed oo magaalo madaxda dalka maanta ku samaysanaya xisbi sharaf weyn ayaa ii tahay inaan qayb ka ahaado hoggaankeedana qayb ka ahaado
shirweynahan oo ah midkii koowaad ee ururka ayaa lagu doortay hoggaanka ururka waxa uuna ka mid noqonayaa ururada cusub ee kusoo biiray loolanka ururada ee doorashada qof iyo codka ah ee lagu jiro dhalinyaro aqoon-yahana ah ayaa soo bandhigay hanaan lagu midayn karo dhalinyarada wax barata ee ku nool magaalada jowhar nuur maxamed ayaa faahfaahinaya dhallinyarada aqoon-yahanada ah waa lafdhabarta horumarka bulshada iyagu waa kuwa leh aragtiyo cusub karti waxbarasho iyo rabitaan isbeddel hase yeeshee marar badan waxaa jira isfahmi waa u dhexeeya dhallinyarada aqoonta leh taasoo carqalad ku noqota horumarinta bulshada sidaasi darteed waa muhiim in la helo qorshe midaynaya oo dhiirigeliya isku duubni iyo wadatashi wax ku ool ah jowhar waxaa ku nool dhallinyaro firfircoon oo leh aqoon karti iyo hami ku aadan horumarinta bulshada si kastaba ahaatee dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee jowhar si la mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ayay iyaguna wajahayaan caqabado la xiriira kala fogaanshaha fursad la-aanta iyo midnimo darro hase ahaatee si taasi looga baxo waxaa xal waara iyo qorshe midayn kara soo jeediyey qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada jowhar dhallinyarada ku nool ee magaalada jowhar weliba kuwooda aqoonta leh waxaa lagu midayn karaa waxay tahay in la abaabulo oo abaabul dhalinyaro la sameeyo taasoo lagu soo markaasi lagu abaabulayo bandhigyo la samaynayo oo loogu yeerayo dhalinyarada kuwada aqoonta leh ee waxbartay iyo sidoo kale in dhalinyarada markaasi la wacyigeliyo loona sheego doorka ay leeyihiin iyo kaalinta ay ku leeyihiin ka dhalinyar ahaan bulshada ku dhaqan ee magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle marka runtii waa su-aal aada u wanaagsan waxayna tahay in dhalinyaradaasi loo sameeyo abaabul iyo sidoo kale bandhigyo waasi ay iskugu imaanayaan ayna ku sameynayaan cilmi baris iyo waxwaayahaabo kala duwan sidoo kalena dhalinyarada waxbartay waxay markaasi lagu midayn karaa in markaasi ay qeybka ebaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo mar inta badan ay isku yimaadeen goobaha ee danta guud ee looga hadlayo marka waxaana fududay kara waxay tahay maamulka ee ka jira ee magaalada jowhar ee markaasi mas-uuliyadda asigoo haayo asiga ayaa la rabaa inuu dhalinyarada abaabulo iskuna xiro kuwooda markaasi waxbartay waxaa loo midayn karaa in oo dhalinyaro kasta kuliyadaha ay barteen in la mideeyo kabacdii la sameeyo gudoomiye oo ah midowda dhalinyarada waxbaratay ee jowhar si loo gaaro ama loo hormariyo waxbarashada gobolka aada ma u mahadsantihiin radio snai horta wax sahlan maaha in la mideeyo aqoon-yahanada sida ugu fudud horta lagu mideey karna waxay tahay guddi oo ayake si xor ah codkooda ku baxsan karaan in markii laiskugu keena ay ka dhex doortaan bacdayn markay guddigaas doortaan oo maamulkana xiriir wanaagsanna leh markaas dhalinyarada waxay noqon karaan kuwo aad iyo aad u midaysan oo wax badanna qaba karaan dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee jowhar waxay leeyihiin awood weyn oo wax ka bedeli karta mustaqbalka gobolka waa haddii la mideeyo dhallinyarada jowhar waxay noqon karaan xitaa hormuudka horumarka gobolka iyo dalka oo dhan dhismaha wadada bartamaha magaalada beerdhabo ayaa la bilaabay saare cabdi ayaa soo jeedinaysa bulshada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baha ayaa in muddaha sugaysay dhismaha wadada dheer ee bartamaha magaalada dhexmarta oo burbur xoogan ka jiray taasoo dhibaato badan ku qabeen gaadiidleedii dadka maristeeda maadaama waddadu aysan muddo helin wax dayactir ah dhismaha waddada bartamaha magaalada ayaa hadda si rasmi ah loogu bilaabay burburinteeda dhismayaasha soo galay waddooyinka iyo dukaamada iyagoo loo dhisi doono qaab casri ah taasi oo bulshada baydhabo sugayeen si ay ugu faa'iidaystaan gaadiidleyda magaalada baydhabo oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyey dhismaha waddada bartamaha magaalada taasi oo dhibaato ku qabeen markii hore wallaahi horta horumarkan geedka aan araga ay horumar horeeya aan aragay mee walaata la deeriyo mayba dad oo deegaano badan iskal maamul goboleed badan una ka dhaaman wadooyin kunsta oo meelera ayso shaqadu ku socoto sida habsamida la linsuub yahay xataa meelera dhismo dhismada dhismo kasta isku mid ba ah waliba oo lam naqshadiisa dad ka dheeriyo dad badan oo dadkan oo hormaray mar mar badan laami dhisay oo may aragayna hatan waliba waa waayeerku dib laamidii burburaay taasna mayba sababan biimareenadii aan haysan un ilaahay mayba ninka nimceeye geedka laamana helni biimareerana helni hadda geedka unka naadooda korna waliba waa jidka kan ow jidkuun inbadan sugaan soomaalida haddi bulshada hadii la weydiyaata jidkuulo maynin suubiya walka dhibooda ee la guraay roolna waliba degdeg magafayle wala sidee dhanba step by step una baawireetaana sabaraadi sugaani lanki sabaru sitele una sabarni geedka waliba ahaa ini un helaana waliba rajeeyani waanaatan waliba rajeeyani lankiin noolo oo nafta qabo wadadan oo waliba waa lakanaawada oo araga doonalay wallahi iyadiyadan taageersana waa dad di- waliba ahaa mas-uuliyiintayu ana ka faanaw La- lan dambe leershalanshee lihaajee ka dhesi geeka lankeenti lihaasheeninka dhisa ila unigi oo bulshadii kumada ba isku halkumeel halmeel lahaa isku jeednimo mooyaa waliba ahaa hagardaamini jar wallahi may baaqan dira lahaa mas-uuliyiinta mas-uuliyiintaano waliba hamin maalansin garab teegna odkiin sidaysin hataninka taageera haytaan intiisin labdananinka taageera wali ana cabashadaan ee inisin disa degdeganin fuliyaageediyeedna heelada wadadan ayaa ah mid muhiim u ah isku socodka dadkii gaadiidka ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
gargaar bani-aadanimo ayaa la gaarsiiyey qoysas danyara oo ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya barnaamijka toddobaadkii tageeraadii haysnaay ayaa weli maqlaysaan xarunta gargaarka degdega ah iyo howlaha bini-aadannimo ee boqor salmaan ayaa deeqa isugu jirta dhar cunto iyo agabyo kala duwan waxa ay gaarsiiyeen ilaa iyo kun laba boqol iyo labaatan qoys oo ku nool degmooyinka kaxda iyo garisbaaley dadkani jilacsan ee ku nool degmooyinka kaxda iyo garisbaaley oo muddooyinkanba la daaladhacaya xaaladaha kala duwan roobabkii xooga badnaa ee ka da-ay magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolka banaadir waxa ay kala kulmeen saameyn adag taasi oo ay kaga faa'iideysanayaan hay-adda fadhigeedu uu yahay dalka sacuudi carabiya ee boqor salmaan lasoo gaartay cabdiraxmaan cabdirasaaq gudoomiyaha hay-adda tadamun oo ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay deeqdani la soo gaarsiiyey dadkani ayaa yiri sidan degmada kaxda ee dadkii iyagu ku dhibaatoobay ayaanu toddoba boqol oo qoyso ka mid ah baan gaarsiinaynaa waxaa ma- shaqadoo hadda aan wadno iyadan barbar socota ee degmada garisbaaley oo iyadana ilaa shan boqol iyo labaatan qoysas la gaarsiin doono iyo shalay oo ee tiro een, lix boqol kor u dhaafaysa iyadana la guddoonsiiyey ee raashiin een, weelasha maacuunta ah tendhooyinkii ee, adeegyadaas kala duwan oo degdega oo aan isleenahay ee, dhiig joojin ha u noqoto waxaan aad ugu mahad celinayaa hay-adda boqor salmaan ee gargaarka iyo arrimaha bini'aadantinimada sida deeqsinimada leh ee ee islaamnimada leh ay mar kasta boqortooyadu u garab taagan tahay ee bulshada soomaaliyeed agaasimaha waaxda samafalka ee degmada kaxda iyo mas-uuliyiin ka mid ah kuwa garisbaaley ayaa madasho ka hadlay runtii waa markii saddexaad ee aad keentaan deeqdan ee, dadka barakacayaasha ee degmada kaxda degan runtii waa dad aad u tabaaleysan ee, dhibaatooyin fara badan baa ka jira degmada kaxda haddana waxaa ka mid tihiin hay-adaha caawiye ee, gargaarka deeqda bufidiyo ee, raashinka maanta keeneen waxa waaye ana adeega ay maanta keeneen toddoba boqol shay oo iskugu jiro baco iyo raashin iyo maacuun
waa- way ku mahadsan yihiin sida uga jawaabeen baaqa waan idinkaga mahad celinayaa kun iyo kow jeer Eh, runtii maanta waxaa waxaa la soo gaarsiiyey ilaa toddoba boqol oo qoys oo adeegyada la gaarsiiyeyna ay iskugu jiraan dhar baco oo kuwa roobka ah iyo maacuun iyo sidoo kale dharna uu ku jiro raashinna uu ku jiro Een, way mahadsan yihiin ee walaalaha ka jawaabay dadka masaakiinta la soo ga- la soo gaaray waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa eh, boqor salmaan oo runtii dhowr jeeroo kalena soo gaarsiiyey eh, deeqaha biniaadanimada ee degmada kaxda
xarunta diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ayaa laga hirgeliyey degmada yaaksheed ee gobolka banaadir guddiga doorashooyinka qaranka ayaa xaruntii labaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ka furay degmada yaakshiid ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda juungale gudoomiyaha degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey xaruntani cusub ee laga hirgeliyey degmada yaakshiid Ee, diiwaangelinta bulshada yaaqshiid loo soo daadejiyo heer waaxeed ilaa heer laameed loogu keeno aadaa ugu faraxsannahay sidoo kale shacabkii degmada yaaqshiid gaar ahaan shacabka waaxda ee, juungal iyo tawfiiqna insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inay fursadda ka faa'iidaysan doonaan ee xaruntaan loo soo dhoweeyey iska diiwaangeli doonaan waa aragtaan hadda si loo soo buux dhaafiyey waxaa dareemaya dadkii inay marba marka sii dambe isfahmayaan ee, muhiimadda ay leedahay diiwaangelinta iyo in qofku uu isdiiwaangeliyo wacyigelinta bulshadana meel fiican ay maraya alxamdulilah insha allahu tacalana waxaan rajaynaynaa in dadka dhiman oo hadda eh, guryaha joogo inay isdiiwaangeli doonaan waxaana rajaynaynaa qof walba adeega oo diiwaangelinta ama dhinaca kale shacabka ku nool degmada yaaksheed gaar ahaan xaafadda juunkale ayaa soo dhaweeyey in xarunta codbixinta doorashooyinka qaranka laga hirigeliyo degmadooda
konton sano waxaa moogeen aan noo bilaawday haddaan nahay juugal waan ku faraxsan nahay sidaa ugu socdana waa aragteen dadka waa la kala celin laayahay waxaan rabnaa
doortaan cidda ay rabaan cidda ayna rabinna doorta ay iska dhaafaan marka qofka wax u geli karo een, degmada iyo waaxdaba inay doortaan codkooda ku ciil baxaan ayay maanta u yimideen isugu yimideen shacabka joogo waaxda juungale dhammaan way mahadsan yihiin ee, shacabka waaxda juungale iyo maamulka degmada yaabsii guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa qorsheynaya in guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir ay qaar ka mid ah gobolada dalka ee soomaaliya laga hirgeliyo xarumaha diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka si loo soo gabagabeeyo doorashooyinka golaha deegaanka ee guud ahaan wadanka guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka toddobaadkii tagay raadiyaha ismay